إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic shalay ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday fariisimo kala duwan oo shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose maamulka islaamiga ah ee gobolka bakool ayaa magaalada buurdhuxulle kusoo bandhigay askar kasoo goostay ciidanka dowladda federaalka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowla diini ah u qabatay ragga ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahdaay ee shabeellaha dhexe maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday ololihii ballaarnaa ee wacyigelinta loona gudbi doono dhaqangelinta ololaha in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay dalka kenya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dayactir ku samaysay farbiyoodyo dhib ku hayay deegaanka iyo beeraleyda qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic shalay ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo warkaas iyo war kale oo ku saabsan heeshim cabdinaasir ayaa soo gudbinaya rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda xabashada ethoobiya madaafiicda ayaa waxaa ciidamada xabashada ethoobiya ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa ku naf waayey madaafiicda lagu garaacay halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen isla gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaa waxa ay dagaal ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xera koobaad ee degmada diinsoor dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose maamulka islaamiga ah ee gobolka bakool ayaa magaalada buurdhuxulle kusoo bandhigay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka waa kan sakariye oo ka waramaya askartan oo ka soo kala goostay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa waxay isku soo dhiibeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool iyadoona lagu soo bandhigay degmada buurdhuxulle ee wilaayadaasi waxaa waraysi ay siiyeen warbaahinta islaamiga ah ay uga warbixiyeen waxyaabaha ku dhaliyey inay ka mid noqdaan ciidamadan shisheeye kalkaalka ah askariga koowaad oo lagu magacaabo maxamed manuur ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ku dhaliyey kubiiritaanka ciidamada dowladda federaalka isagoona ka warbixiyey tababare ay ku soo qaateen dalka yuganda wuxuu intaasi raaciyey inuu ka mid ahaa ciidamadii dowladda federaalka ee la geeyey mudug gaar ahaan deegaanka wasiil halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo lagu laayay askaro badan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka maagay maxamed maaroliyare doonfuulaqutabi mayseeday murtadiinka oo qudurrog yaanseedi walayn sababhayna shaydhaan ii kuri yaa igaadi qudur siyed bulooda rogi siyedka bulood dhibolka jari siyed bulood mdi meela rogni xamara nijey harnaan lijey meela waloo maanaada walbelo dhan meela rogni ad safarhaandhe meelo ninkareebay meela noogaadi mayni uganda ugandi libulood oo dhan maana gaalmeelani tababaraasi saraakile maaradani tababaraasi aan maanaada wali saraakilaay meelo kala roogi iwali maana aadi meelani tababaraay walambulosay dhan maana har nanaantinanasheeni harnaa yawla roogni meela ku tamni markii meel lambulood roogi yaa hubki dalsi meela ku tamni mayseenay dhuusumare meela din noogaadi may nijeey wasiil gabalheerani nijeetan murdadiinti meela shaga ka gali meela maanaa wali oo ada galgusee oo duurkii maanaa ya galan unii maanaa tuwal yaro dhalinyare kale maanaa oo gaabada lehan meeli maanaa magaaladan ni dhaafi ibraahim aadan cali oo isna ka mid ahaa askarta isku soo dhiibtay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool islamarkaana lagu soo bandhigay degmada buurdhuxulle ayaa waxa uu baakh u jeediyey askarta saaxiibadiisa ah ee ku haray safka shishayaha isagoona ugu baaqay inay isku soo dhiibaan maamulada islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab aniga badbaaday alxamdulilaahi ilaahay nga mahadsana hatu abrooge waaba kaansin la hadlaayo waa antimi gaalnimada maana absianka dhammane ha ku tabtaano galkuse maana meelo muslimiinta dhatiya kooydano meelika noolataan askarta lagu soo bandhigay degmada boordhaxule ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay qayba ka noqonayaan askar waayihii ugu dambeeyey isku soo dhiibayay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo lagu soo kala bandhigay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowla diini ah u qabatay ragga ku dhaqan diigaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee shabeellaha dhexe maxamed muudey ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dooro diini ah u qabatay muslimiinta ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostagta degmada mahadaay ee shabeellada dhexe dowradani diiniga ah ayaa soconaysay muddo shan maalmood ah intii ay soconaysay muslimiinta ku dhaqan deegaanka fiidow waxay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah macallimiintii wax ka bixinayay dowladda ayaa ka warbixiyey muddadii ay soconaysay dowladda iyo dadkii ka faa'iidaystay inta ay ahaayeen waxaa noo soo gabagabowday dowladii tuulada fiidow ee degmada mahaday hoos tagta waxaa ka faa'iidaystay oo dowladan qaatay boqol iyo labaatan iyo kow qof oo raga dhallinyaro iyo garmadoow iyo odayaalba iskugu jira insha allahu tacaala duruusta ay qaateen waa suurat alanfaal oo tafsiira iyo kutub aduruus muhiima la yidhaaho licaamata alumma iyo muxaadaraad iyo tawciidka salaada qaar ka mid ah dadkii loo soo xiray dowladda oo iyaguna ka waramaya duruusta muddada shanta maalmood ay ku qaateen oo sharaxaya dowro noo socota shan maalmood waxaa noola akhriya laba kitaab suurad ama bisin suurat alanfaal dadkan ay yaqaan yasaluun waa noola dhammeey khayr allah siiyo iyo kitaab liira alduruus almuhima oo aad u qiimo badan towxiidka ka hadlay shirkiga wax walba oo ka hadlay marka waxaan leenahay duruusyaasaan isdaba socdo qiimaha badan lahoon barani allah nagu anfaca anaga marka hore waxaa waaye qofka haddaan wax la barin dhibaato waa qofka haddoo wax barta asigaa anfacaysa nin kale oo anfacayo male marka khayr allaha siiyo walaayada duruus waxay nooga baxday fiidow oo ka tirsan mahadaay hoos tagta alxamdulilaah alawal waxay mahad u sugnaatay allihii qaaliqa ahaay ee nagu soo kulmiyey beydkiisa shariifka ah maaragtay ku qaadanay halkan dowladii noo socotay shan maalmood ilaahii na soo kulmiyey oo nuskuhay keenay ayaa mahadda awalan ay u sugnaatay halkan dowra ayaan ku qaadanay oo muddo shan maalmood ah meesha aan ku qaadanayna waa degmada mahadaay gaar ahaan fiidow ee halkan duruus ayaa nooga socotay aan ku qaadanay sharaf leh ee aad iyo aad aan ugu fahanay maaragtay macalimiintii halkan iidana wakhtiga soo gelisay oo juhdigaas bixisane maaragtay khayr allah siiyo
dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada waa mid lagu horumarinayo waxbarashada diinta islaamka si ummadda muslimka ah sare loogu qaado wacyigeeda diineed maamulka islaamiga ah shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday ololihii ballaarnaa ee wacyigelinta loona gudbi doono dhaqangelinta ololaha mubaarag cumar ayaa warkaasi soo gudbinaya munaasabadan oo ahayd mid si heer sar ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxay ka dhacday deegaanka kunyiburo oo wilaaya islaami ah shabeellada hoose xafladan waxa ay gebagaba u ahayd xamlada dacwigaheyd ee loogu magacdaray irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad taas oo ka socotay gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah munaasabadan ayaa waxaa lagu soo gudbiyey macluumaad ku saabsan xamlada iyo sida loogu faa'iidaystay waxaana soo xaadiray mas-uuliyiin culimo saraadiin ganacsato iyo macallimiinta iyadoona laga jeediyey kelimaad ku aadan sida loo dhaqangelin lahaa xamladan dacbiga ah ugu horeyn sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada kasoo qabgashay munaasabadda ayaa ku baaqay in mar walba lagu dadaalo faafinta khayrka lagana faa'iidaysto fursadaha bismi illaahi araxmaan araxiim allah baa mahad iskale subxaana wa tacaala allihiina soo gaarsiiyey xamladii ballaarnayd ee magaceedu ahaa irshaadu alumma ilaa sabiili rashaad ummadda in dariiqa maxay ahayd oo toosan in lagu hanuuniyo oo dacwada iyo khayrka loogu yeedho xaqiiqatan waxay ahayd arrin aad iyo aad loogu baahan yahay ummaddan muslimiinta ah haddii xaqa loo sheego oo alla loogu yeedho in badan oo ka mid ah allah bay soo ajiibaysaa munkarkana way ka tegaysaa addunuubu waalmacaasi ummadihii hore iyagaa baabi'iyey ummadaha hadda maanta adduunyada joogana waxa baabi'inaya waa addunuub waalmacaasi alle subxaana wa tacaala daacadiisa aan u soo laabanno ummadda khayrka ha loogu yeedho ha laga faa'iidaysto fursadaha ah khayrka noolagu yeerayo wasalaamu calaykum sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sudaanka guud ee beesha tolna suldaan maxamed cabdiqaadir isagoona sheegay in ay wilaayadu ku garab taagan yihiin dhammaan waxyaabihii la mamnuucay ayna kala qayb qaadanayaan sidii loo dhaqangelin lahaa xamladan dacwiga ah xaqiiqdii waa boogaadinaynaa barnaamijyada iyo arrimaha la isku faray oo meelo badan taabanaya arrimo badan ayaa laga hadlay laiska wacyigeliyey waxoo dhan waxay soo hoosgelayaan xumaantay soo hoosgelayaan la iska celinayo wanaagga oo la isfarayo la iswacyigelinayey wacyigelintaas in loo hoggaansamaa la rabaa walaayada ina waa garab taagannahay hiliho waa la garab taagannahay inaan munkaraadkaas la zuulinno diyaar baan u nahay waana boogaadinaynaa waana soo dhowaynaynaa ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ahshabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa soo jeediyey dardaarana ku socda bulshada isagoona sheegay inay bilaaban doonto wejiga labaad ee xamlada taas oo ah dhaqangelinteeda awalan wa aakhiran waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala dusheenna ku galladaystay nimcooyinka faraha badan wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsluuha wa asbaqa calaykum nicmahu daahiratan wa baatina bacda xamdillaahi waxaan u mahadnaqaynaa akhyaarta ee ka soo qayb gashay xafladda ikhtitaamka u ahayd xamladii socotay oo loogu magac daray irshaad ulumma ilaa sabiili arashaad haddana waxaan u fadhinaa insha allah tacaala wejigeedii labaad inaan furno tii horena aan gabagabayno wejiga labaad waa fulinta in la fuliyo waxyaalihii dee mogtahay insha allah tacaala muddada loo qabtay bulshadana intaas loogu wacyigelinayay in mogtahay muddadii dhammaatay dadkan loo sheego fulinteedana la gudagalayo lagu wargeliyo insha allahu tacaala waxaan rabaa dhowr shay inaan dadka insha allahu tacaala halkan aan kula wadaago waxaan rabnaa dadka ganacsatada ah alaabta dhacday ee dadka iibinayaan iyo waxyaalaha anshaxumada ah ee dadka hogtay u keenayaan in ilahi subxana wataala uga cabsadaan aa la rabaa waxaa kaloo dadka bulshooyinta waxaa la rabaa waxyaalihii mamnuucaadka ahaa ee guryaha lagu hayo sida diishashka ama mobeylada kamerad leh inay ka fogaadaan muddadeedana waa dhammaatay wixii hadda ka dambeeyana waa fulin oo mugta igoo haysta aan loogu teginaa rajaynayna insha allahu tacala waxaa kale aabayaasha iyo hooyooyinka kulli waxaa la rabaa insha allahu tacaala tarbiyada carruurta inay qayb weyn ka qaataan muddada hadda wacyigelinta way dhammaatay wixii hadda ka dambeeya fulin ayaa la geli doonaa insha allahu taala dadkana waxaa la rabaa inay dee sidii hore ay uga qayb qaateen tan ay uga qayb qaataan insha allahu tacaala dadka waxaa la rabaa alaabaha inay iska keenaan meelaha saldhigga mamnuucaadka oo kale alaabta dhacday oo kale dad ganacsada ay gadaan dukaamada ay ku haystaan insha allah tacaala intaas ayaan rabi inaan kala qayb qaato aan dadka muslimiinta aan ku wacyi aan u sheegno insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay iyagana oofelin doonaan hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ololahan dacwiga ee bulshada loogu wacyigelinayo oo guud ahaan ka socotay wilaayaadka ayaa sidan oo kale waxaa horey usoo xidhay wilaayaadka islaamigaha jubbada hoose iyo jubbada dhexe in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay dalka kenya faahfaahin ayaa kasoo baxaysa shil sababay khasaare kala duwan oo leh mid hantiyeed iyo mid nafeed kaasoo ka dhacay waddanka kenya waxaa ku dhintay shilkan gaadiid labiiyo toban ruux sidoo kalena waxaa dhaawaca kasoo gaaray laba kale oo uu ku jiro wadaha mid ka mid ah gawaarida shilka galay waxa uuna si gaar ah kaga dhacay shilkan ismaamulka takaara ee dalka kenya shilkan ayaa dhacay habeenkii hore waxa uuna ka dhashay isku dhac laba gaari oo midkood bas yar ahaa halka mid kalena uu ahaa gaari kuwa xamuulka yaryar qaada dadka ku dhintay shilkan ayaa la sheegay in sideed ka mid ah ay haween ahaayeen laba rag ah iyo laba dhallinyaro ah gawaarida shilka gale ayaana waxaa soo gaariyay burbur xoogan dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa la dhigay goob caafimaad halka kuwa dhintayna la geeyey isbitaalka qaybta meydadka dalka kenya ayaa waxaa aad ugu badan shilalka sanad walba waxaa laga soo diiwaangeliyaa boqolaal kiis oo la xiriira shilalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dayactir ku samaysay farabiyoodyo dhib ku hayay deegaanka iyo beeraleyda warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar maamulka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mashruuc lagu xirayo farooyin dhowr ah oo ku dhow webiga jubba ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe kuwaas oo dhibaatooyin xooggan ay ku qabeen beeraleyda ku dhaqan deegaanadaas waxaana mashruucan weli si wanaagsan uu uga socdaa laga bilaabo degmada salagle ilaa bu-aale mid ka mid ah guddiga loo xilsaaray mashruucan lagu xirayo farooyinkan ayaa waxa uu ka warbixiyey meelihii ay soo mareen shaqooyinkii ay soo qabteen iyo hadda meesha ay wax u marayaan isagoona sheegay inay si wanaagsan ugu socoto hawsha
maxamed isaaq maan u raahanka magaca dheer gacmii dheera ana guddiga beeralayda oo hirahaynu faroogi webigi jubba hoosu ku bilaawnay man salagle ilaa iyo bu'aale haddana ilaa kujeeyaanu baalooyinka shaqadii hadda sii wadaan salagle ilaa iyo arbaay dhati on hadda faroo ilaahayni guulsii faroo ha hirni madahoraadkan arbaayaas ku soodan zaamiyaalka hadda hadda asaacadan hadalahay may ka suganaa birbirisi iyaa ka sugana dhisyo goofa hadda maday geliyahayn waliroo fare ee yar yaroo baadaay baadaay dhamaa faro hoogshoonaha hirni ilaaha ka mahadsan maadaas kadib mayba ilaahay weydiisadaana en ilaahaynii guulaysiyo alxamdulilah ilaaha ka mahadsan shaqadan eed iyo eedaa safaadil axawli enin ka socota qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka birbirise oo hoos yimaada degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxa ay ka warameen dareenkooda iyagoona dhanka kale u duceeyey raggii hawshan u qabtay bismillaahi magacaygu waa ibraahim maxamed warfaa waxaan joogaa tuulad la yidhaahdo birbirsa oo hadda ka socota xirmada faraha dareenkan maasha allah wax lasoo koobi kar ma ahmaan dareenkan wax lasoo farxada naga muuqato dadka dhama wiil iyo gabaran waayeel iyo waalo kulli farxad naga muuqato maanta ee halkan kuwa koley kuwaan aad u jeedo waay farxad waay oo fartiya leexdaa aawadeed farxad macnaha wax lasoo koobi kar ma ah dareemadan maxaad ugu duceynaysaan marka een walaalihii shaqada idin qabtay maasha allah aad iyo aadaan ugu ducaynaynaa walaayad in gacantooda kor allah ka dhigo gaalada cadowga in ilaahay naga jebiyo walaayad inoo soo abaabshina in janatulfirdows ilaahay oogu bishaaray cadowga in ilaahay naga jebiyo muslimiintana gacantooda kor allah ka dhigo aan ugu ducaynayna insha allah cabdalla aadan cabdullaahi farti birbiris tuulada birbiris farti oo asihaa midle eraaye baallo yanen shaqeeya hayte salaad subax madilahkabilaa silan galayo ilaa sacadangna shaqadii hayte bal dareenkiin ku warama maadaama een fartuun dhibaato xoogan iyo siinkahaytay een walaayadan isinkuirti maasha allah eed aan ka faraxsagna haddii konton sano jiraan muddo labaatan shan sano ee waddankan bariisa ninka baxa jiri bariiskii waayni haddii may rajeene haddii faraon sina ninka hiri in macnaha jiilaalka hortaan ee bariista abow bilaawo doongna bariiskina nidaamkan bahaa biyoon zaa'idka ee diide marka marki biyoosha yarin dhulkaana siimoha ka baxe siimowkaasee bariiska tilaalane bariiskaas biyoogasaninka dhalaaye marka may rajeene ni oo bariisku qurunku oo dibdana ninka sharoneero keegaana markuna canfaba yaa dareenkaana zaa'idang naqde waxaa si guud walaayaadka islaamiga ah uga socda mashaariic dhowr ah kuwaasoo wax loogu qabanayo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan walaayaadka dhowaana ayay ahayd markii walaayada jubbada hoose iyo maktabka beeraha oo iskaashanaya ay sidan oo kale faroxireenno ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan walaayadaas warkii alfurqaanna waa naga intaa